halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax axad ah bisha sebteembar waa afar sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
dhallinyarada annaga waxaan samaynay laba siyaasadood oo ah dhaqankaas iskuul aadid la'aanta ah in la joojiyo oo iskuulaadkii publica ahay dalka dib looga unko oo laga furo siyaasadda labaad oo dhallinyaradu ku jiraan waxay dhallinyaradaas ka baxday habkii dhallinyaronimada iyo waxbarashada iyo diyaargarowgii nolosha ee fursaduhu fursaduhu ay ka lumeen ee u saamixi weysay duruufihii dalka jir awgood in dugsiyo farsamo dib inta loogu furo dib xirfada loo baro si ay nolosha caadiga ugu soo noqdaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb qaatay kulan dadweyne oo ay idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a ay wadajir ugu qabatay magaalooyinka muqdisho iyo minneabolis warbixin ayaannu idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan shir ka dhacay dalka nigeria oo isbarbardhig lagu samaynayay waxqabadka ururgoboleedka igaad ee bariga afrika iyo ururka ekowas ee galbeedka afrika waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo marti ku ahaa kulan dadweyne oo ay laanta af soomaaliga v o a soo qamaqaabisay ayaa xalay ka jawaabay su-aalo ay ku saabsanaa argagixisada iyo qurba joogta iyo dhallinyarada madashan oo ahayd tii ugu horreysay oo nooceeda oo kale ah oo isku xirta magaalada muqdisho iyo ee caasimadda soomaaliya iyo magaalada sembool ee gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan maraykanka ayay dhallinyaradii lagu casuumay waxa ay weydiiyeen madaxweynaha su-aalo kala duwan oo dhinaca xagjirnimada iyo shaqola'aanta iyo waxbarashada ah maruu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka jawaabayay su-aal ahayd guuldarooyinka dhinaca ammaanka dowladdiisa ayuu sheegay in weerarada argixisadu ay sidoo kale ka dhacaan meelo badan oo adduunka ah sida bariis iyo turkiga iyo dalal kale oo adduunka ah kulanka dadweyne ee ay v o edu ku qabatay muqdisho iyo minnesota ayaa waxaa si toosa looga daawanayay t v-ga qaranka ee soomaaliya iyo idaacadda v o eda iyo weliba raadiyo muqdisho iyo raadiyo kulmiye dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa sabtidii ballan qaaday in ay si dhow iskala shaqayn doonaan arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan ammaanka ganacsiga iyo caafimaadka kadib wadahadallo saddex saacadood qaatay oo dhex maray madaxweyne barack obama iyo dheggiisa shiinaha shi shimbin bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen inay si wada jir ah uga shaqeeyaan dhisitaanka ciidamo nabad ilaalin ah oo ilaalin doona saaxiibada dalalka dunida saddexaad washington ayaa bixinaysa taageero dhinaca injineeriyadda iyo saadka militariga ah halka shiinuhu uu ballan qaaday in uu muddo lixdan cisho ah ku diyaarin doono cutub ka kooban siddeed kun oo askari subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington aan ku bilowno laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ayaa kulan dadweyne oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada ku qabatay magaalooyinka muqdisho iyo minneabolis waxaana kulanka marti ku ahaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka jawaabayay su-aalaha dhallinyarada iyo martida kulanka ka qayb gashay faahfaahinta warkan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi qoyste kulankan oo uu marti ku ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud su-aalo ku weydiinayey dhallinyarada magaalada muqdisho iyo kuwo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo iyaguna barnaamijka qayb ka ahaa isagoo madaxweynuhuna dhammaan dhallinyaradaasi uu uga jawaabayey su-aalihii ay weydiinayeen madaxweynaha soomaaliya oo ugu horreyn ka jawaabayey su-aal la xiriirtay walwalka ay ka qabaan dhallinyarada soomaaliyeed nooca xaaladda amni darro ee muqdisho ka jirta ayaa sheegay inay tahay mid dhinaca argagixisada ku salaysan oo ay la qabaan soomaaliya dalal badan oo caalamka ka mid ah amni darada muqdisho ka jirta ama soomaaliya ka jirta guud ahaan waa midda argagixisada way jirtaa hay-adaheenii dowladda ee mas-uulka ka ah amniga in ay si meelo qaarkood inay ku liitaan ama ku tabar daran yihiin laakiin mushkiladeenna amni ee maantana haysatahay waa argagixisada waxaan hubaa haddii aan dib ugu noqo dhallinyarada joogta minnesota ama joogta london ama joogta bariis toban sano ka hor sidii loogu noolaa minneapolis iyo sida maanta loogu noolyahay ama minnesota sida loogu noolyahay sida maanta loogu noolyahay waa kala duwan tahay wixii la dareemayay iyo waxa maanta la dareemayahay toban sano ka hor ama shan iyo toban sano ka hor waa kala duwan tahay marka fenomenadan cusub ee argagixisadu waa wax cusub oo nagu soo wada kordhay dadku inay amni darro dareemaan xaq bay uleeyihin laanna baabuur kastoo meesha marayo goorbuu kugu qarxi doonaa ma garanaysid mamarka qaarkood midka kula socda ee baska kula saaran baska dhexdiisa miyuu miyuu isku qarxin doonaa kan kula tukanaya ee masaajidka jamaacada kugula jiraahay ma isqarxin doonaa yacni waa uncertainty waxaas aan la garanayn ee dadkii oo dhanna ku dhex dhunsan ee mujtamaca inta ku dhex milmay ku dhex jira dadkaasina ay yihiin dad muxuu ahay maskaxdoodii iyo wuxoodii aada loo loo ta'siiriyey waayo waxa keenaya marka dhallinyaradu amni daraan dareemayna inay yidhaahdaan waa arrin maxaa aan ku iraaday maanta duruufaha jira ay dhigaan xasan sheekh maxamuud oo faahfaahin ka bixinayay su-aal uu weydiiyey mid ka mid a dhallinyarada ku dhaqan minneabolis oo ku soo koray xeryaha dhadhaab kuna wajahnayd sababaha ay dowladda kenya ula galeen heshiiska ku aadan dibcelinta qaxootiga soomaaliyeed iyadoo aanay dalka amni la isku hallayn kara ka jirin ayaa qeexay inaan qofna loo dhaamin dhulkiisa hooyo xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan rabaa inaan sheego yani qaxootinimadu waa xaajo aad iyo aad u dhib badan wax aad u qurux badan ma aha laakiin haddana dadka xeryahaas ku jira meelo badan oo soomaaliya ah fursadaha fursado ka wanaagsan ay haystaan oo haddaba uu tilmaamayey oo ah in ay wax barteen kuwii lamid ahay laga yaaba meelihii laga cararay ku haray in aanay fursadaas helin waa laga yaaba marka ani waa saas waxaan u tagnayna waxay ahayd waxaa soo haray arrinta soo soo noqoshada waxna waa mabda oo inaan aan annaga lafsideen isla qaadano u baahan waxna waa farsamo dalkan dadkiisu inay kusoo noqdaan horta waa mabda' waay waa in dalkii dadkii dalkan ka cararay waa inay kusoo noqdaan dalkan dalaan ahayn ma laha dalkaanay leeyihiin isagaa dalkoodii ah dabcan duruufihii dalkan dadka awalba shalay ay uga carareen in badan oo ka mida weli way jiraan laakiin haddana annagu waxaan aaminsannahay in dalkan lagu soo noqdaa inay inay tahay sida saxdaa dalkaanina uu ku wanaago wanaag ku gaarayo dadkiisu inay usoo noqdaan dadkuna ay wanaag ku gaarayaan iyo karaamo iyo cizi ay ku yeelanayaan marka taas waa mabda mana mana siyaasada dowladda waa ku dhisan tahay mana qarsoon madaxweynaha soomaaliya ayaa su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ay dowladdiisu muddadii afarta sano ahayd ee ay jirtay u qabatay dhallinyarada iyo haddii ay jiraan fursado kale oo shaqo ay dhallintu higsan karaan afartii sano shan kun a shaqaalaha dowladda rayidka a gaaray kuma jiraan hay-adaha amniga iyo ciidamada amniga laakiin waxaa shantaa kun ka badan oo kumanaan ah ganacsiga furmay iyo howlaha dib u bilowday dadka ka shaqeeya ama kuwa ayagu lafsidooda shaqaysta oo waxay afar sano ka hor magaaladan bajaajka ma ay jirin maanta meeqa bajaaja magaalada ku socota meeqaa ku shaqaysata oo ku nool meeqa hodheelaa magaalada ku furan meeqa subarmarket meeqa ganacsi inta ka shaqaalaysana ka badan dhallinyaradu markaa duruufaha ay ku sugayeen waa waa fursadu waa ku yaryihiin waa qirayna waa sababtaa sababta dhalinyaro badani ay marmarka qaarkood u duubsadaan kuwa argagixisada ah ama kuwa badaha burcadbadeedda hor ahayd ama hadda badaha ku taagin dhallinyarada annaga waxaan sameynay laba siyaasadood oo ah dhaqankaas iskuul aadid la-aanta ah in la joojiyo oo iskuulaadkii publica ahay dalka dib looga unko oo laga furo siyaasada labaad oo dhallinyaradu ku jiraan waxay dhallinyaradaas ka baxday habkii dhallinyaranimada iyo waxbarashadii iyo diyaargarowgii nolosha ee fursadu fursaduhu ay ka lumeen ee u saamixi weysay duruufihii dalka jir awgood in dugsiyo farsamo dib inta loogu furo dib xirfada loo baro si ay nolosha caadiga ahayd ugu soo noqdaan su-aalihii ugu xiisaha iyo dareenka badnaa ee sida weyn u soo jiitay ka qaybgalayaasha kulanka dadweyne ee ay v o eedu qabatay ayaa waxaa madaxweynaha weydiiyey cadnaan cali maxamed oo ah wiil yar oo sideed jir ah madaxweyne waxaan ku weydiinayaa afar sanaa soomaaliya joogtaa weli xamar ammaankeeda ma sugtay su-aasheeda labaad ilmaha kaamanka degan dugsi ma haystaan iskool ma haystaan dhakhtar ma haystaan ilaahay xaqiisa miya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa su-aashii uu cadnaan weydiiyey qaabkan uga jawaab celiyey cadnaan cadnaan waa mahadsan yahay wiilkayga cadnaan xanuunkiisana waan dareemaya waana runtiis arrintaasi waa horeyna waan uga hadlay inaan aad ugu sii noqdo ma doonayo laakiin mid baan su-aashiisa rabaa inaan uga noqdo oo ahayd wiilka yar ee maxaanku idhahdaa i d b-ga ah wiilka yar ee i d b-ga ku jiraay waa faktorka ugu weyn oo iskuulaadka aan sheegayna waa barnaamijka la yidhaha go to school ama mxua iskuulka aad ee loo sameeyey oo ay hadafkiistaha barnaamijkaasi marka dambe inuu ku dhammaado saddex milyan oo arday ah inay iskuulaadka aadaan oo ah hadaf ama taarget soomaaliya weligeed aanay gaarin aanay horena ugu riyoonin inay gaarto waagii dowladnimada buuxda ay qabtay oo dalkuna uu deganaa wiilka i d b-da ee maxaanku idhahdaay cabnahan jooga xerada barakaca iskuulaadkaas ayaan qaarna waan u samaynay inta kalena waa ugu maqannahay waxa aan iskuulaadkaas bobliga u samaynaynana markiiba waxay ahayd hooyada barakacday ee aan tobanka doolar bisha akhirkeeda aanan dhiibi karin cunugeeda in meel loo helo marka waa daba joognaa ugu dambayntii cabdicasiis xuseen cismaan oo ka mid ah tifaftirayaasha idaacadda v o a ayaa si kooban uga warbixiyey nuxurka ku jira qabashada barnaamijyada noocan oo kale ah nuxurku horta wuxuu ahaa v o a waxay doonaysay bal in ay samayso barnaamij ay isku xidhaysa laba magaalo oo kala fog dabcan in laba magaalo laisku xidhana ma sahlana inkastoo teknolojiyada sahlan tahay laakiin waa howl badan oo planin iyo qorshe badan u baahnayd marka v o a muddo ayay qorshaynaysay barnaamijkan nuxurkuna waxa weeye bal in dhallinyarada magaalada minneabolis oo ah gobol minnesota oo ah gobolka soomaalida ugu badan ay joogaan oo dabcan iyagu qudhooda marxalado kaloo dooni dhibaatooyin haystaan in lala xiriiriyo oo la maqashiiyo dhallinyaradii muqdisho ood ogtahay muqdisho xaaladii ku sugantahay dhallinyarada ku sugan marka nuxurku wuxuu ahaa in labada dhallinyaro ee labada magaalo ku nool oo laba wadci oo kala duwan ku nool bal in laysku xidho madaxweynaha soomaaliya ku marti qaadnay uu naga ogolaaday marka labadii dhallinyaro waxaan fursad ku siinay inay aayahooda inay wacdi nacam nolosha iyagu ku nool yihiin ay isku weydaarsadaan kadibna ay madaxweynaha soomaaliya oo isagu madaxweyne soomaaliya ka oo xaruntii madaxtooyada ku qabanay ay su-aalo toosa oo arrimaha dhallinyarada la xiriira weydiiyaan barnaamijkan kulanka dadweyne ee ay v o edu ku xiriirinaysay dhallinyarada muqdisho iyo kuwa minneabolis islamarkaana su-aalaha lagu weydiinayey madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa si toosa uu uga baxayay idaacadda v o a tv-ga qaranka iyo telefishin kale oo ku yaala magaalada minneabolis waxaana sidoo kale dadku ay kala socdeen barnaamijkan baraha bulshada gaar ahaan websiteka v o a somaly com iyo beejka ay v o edu ku leedahay facebooka waana barnaamijkii ugu horreeyey oo noocan oo kale ah oo ay v o edu ku qabato magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhegaystayaal kulankaasi oo dhammaystiran oo maqal iyo muuqaal ah waxaad kaga bogan kartaan oo aad ka helaysaan bogga v o a somaali dot com iyo barta aan ku leenahay facebook
subax wanaagsan markale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gudoomiyaha jaamacadda muqdisho brofesor cali sheekh axmed abubakar ayaa shalay iska wareejiyey xilka guddoomiyenimada jaamacaddaasi kadib muddo sagaal iyo toban sano ah oo uu maamulayay jaamacadda jaamacadda muqdisho oo la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii ayaa waxaa ka qalinjebiyey arday ka badan labaatan kun waxaana daraasado badan oo caalami ah ay ku qiimeeyeen in jaamacaddu ay ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan qaaradda afrika haddaba xaflad shalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayuu brofesor cali sheekh axmed waxa uu xilka uu ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal ibraahim dheere haddaba wariyaha v o eda nuur xasan bukhaari oo jooga magaaladani washington ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxa uu ku wareystay brofesor cali sheekh axmed abubakar oo uu marka hore weydiiyey sababaha keenay in uu ka dego xilka guddoomiyaha jaamacadda muqdisho
aada iyo aad baad umahadsantihiin v o a waxaa run ahaan waa wax aada iyo aad loogu farxo su-aashaas marka la fiiriyo bini aadamka hawl kasta oo la qabto taban meel ayay kusoo dhamaan lahayd jaamacaddan asaaskeediina taban waanu joogay oo anagoo koox yara ayaan bilowgeedii lahayn kolkii dambena aniga ayaa waxaa la ii gartay inaan hogaankeeda aan qabto hawlmaalmeedkeeda inaan anigu la wareego run ahaan laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii ilaa maantana run ahaan waan hayay bisha september ayaa run ahaan ay tahay sagaal iyo toban sano ayaa ii dhamaatay qodobka labaad waxaan isleeyahay jaamacadda marka loo fiiriyo institution ahaan qawaaniinteeda iyo nidaamkeeda iyo sida u dhisan tahay iyadana waxaan isleeyahay way taaba gashay oo sagaal iyo toban sano ayaa tajribo xoog badan oo maamul si isaba joog usoo shaqaynayay oo haba yaraatee wax dhibaho dhinacaasa uusan jirin iyadana waxaan isleeyahay kolka loo fiiriyo dhismaheeda iyo qawaaniinta kala hagta jaamacadda marka loo fiiriyo iyo xuquuqda dadka iyo waajibaadka saaran intaa marka la isku daro run ahaan iyadana waxaan isleeyahay waktigii aad ka tegaysay waa la gaadhay waayahay doctor cali sheekh axmed ee, muddadii aad guddoomiyaha ka ahayd jaamacadda muqdisho maxaa guulo ah iyo ahdaaf ah oo aad xaqiijisay run ahaan eh, guulaha jaamacaddu ay gaadhay aad bay u badan yihiin dabcan waxaa waa soomaalida eh, ruux markuu meel madax ka yahay ishu dabcan isay ku dhacaysaa adduunkanana waa sidaas laakiin eh, waxaan hubaa fariiqa aniga ila shaqaynayay eh, kooxda ila shaqaynaysay kooxda ila soo asaasay jaamacadda kuwa dhexda kaga soo biiray oo maanta eh, shan boqol lix boqol oo ruux jaamacadda muqdisho maanta way ka shaqeeyaan Eh, in inta ugu badanna jaamacadda muqdisho ayba ka baxeenba waxaan isleeyahay guul la soo wada qabtay oo lasoo wada gaabiyey oo lasoo wada riixay oo culayskeeda run ahaan ruux waliba in ku lahaa ayay hawshaasi ahayd aniga dabcan oday ah yaanu ahaa madax baanu ahaa waa ku faraxsanahay run ahaan hawshaa inaan dalab ka ahaa Eh, haddii aan hoos uga sii dego ardada jaamacadda soo gashay maanta waxay dhowr iyo labaatan kun oo arday ayaa wax ka baratay jaamacadda ama maanta ku jirta ama hadda kahor ka baratay tun waa guul aada iyo aada u weyn oo tusinaysa jaamacadda muqdisho inay ku guulaysata bini aadam inay soo saarto ay dadkoo dhiso waayahay doctor ee, dabcan caqabadooyin badan ayaa jiray ee, welina ka jira dalka marka maxaa ka mid ahaa caqabadihii uga adkaa intii aad maaragtay maamulka haysay
Ah, run aan doon in aad tidhaahdo am, shan iyo labaatan sano ayaan soomaali ku noolaa awla waan ka shaqaynayay dhibaatana igama hor imaanin suuragal maaha waa og tahay jazaaka allahu khayran waxaan ku faraxsanahay run ahaan eh, muddadaa lasoo shaqaynayay markaan hawshan gelaynay waxaa la isweydiiyey jaamacad miyaan furaynaa haa xoolo miyaan haysanaa maya security iyo amni miyaan haysanaa iyo nabad maya sidee lagu furayaa waxaan nidhi dalkan waan ku noolahay shaqada ugu wanaagsan ee ka qaban karaan waa in dad wax la baro innagaba waxbaa layna soo baray oo canshuurtii dalkeenna oo hooyooyinkeen iyo aabayowgeen laga soo qaaday ayaa wax laynagu soo baray innaguna waa inaan barno oon u halgano oo u dhabar adeegno oo run ahaan xoog oo dhan aan isugu geyno markii aan bilaabayna marka waan ogeyn inay dhibaata naga hor imaanayso dhibaatooyinka waaweyn ee run ahaan naga hor yimid daban waxaa kamid a meel kasoo degta xabad in laguu bilaabayay oo dadna lagu dilayay kuwa ku dhaawacmayeen laga qaxaayay oo intaasoo goobood oo jaamacaddu lahayd run ahaan ay jaamacaddu eh, aan bedelasho ayaan dhihi jirno si aanaan eh, naf- nafsi nafsadanada aan u ilaalino waan qaxnay maanaa dhihi jirnay waxaan ihi aagaan bedelanaynaa meel meeshan ka nabad fiican ayaan tegaynaa baan dhihi jirnay intaas oo goorba jaamacaddu ka qaxday kambadyaalkeeda kala duwan bay markasta ka qaxaysay laba dhibaatooyinkaan aada u xusuusta run ahaan eh, waxaa kamid a eh, macalimiin waaweyn arday waaweyn oo ama lagu lagu dhaawacay ama lagu dilay run ahaan oo markaan xusuusta aada iyo aada dabcan meel iga taabanaysa waa raggii ugu waaweynaa sida professor caster oo kale alla yarxamar xasan waasi ah dadkaas oo kale matala markaa u timaado eh, waad dareemaysaa adiga markaa Eh, dhibaatadu intay la ekayd waad dareemaysaa waayahay doctor cali ee, ugu dambeyntii xil wareejintaadii jaamacadda ee, wuxuu kusoo aaday xili dalka uu ka socdo amaba uu bilaaban doono ee, ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha soomaaliya marka ma isdhihi karnaa doctoorka markaan wuxuu u jihaystay ama uu uu u jihaysan rabaa dhinaca siyaasadda Eh, jazaak allah khayr waxaan umalaynayaa markii la yidhaahdo madaxtinimada dila soomaaliya ayaad xusuusantihiin kulligii waan ogahay Eh, madaxtinimaduna aad bay u fara badan tahay meelo badan baa laga soo galaa marka aniga waxaa weeye madaxtinimada aan rabo inaan ka shaqeeyo oon ugu dambaysta gaaro waa madaxtinimada lagu dhisaayo caruurta dadka soomaalida ah oo madaxda runtaan noqon doonta anigu kuwa uma u malayn maayo hadda inaan u tartami doono villa soomaaliya eh, bilaha soo socda oo saaxiibaday oo villa soomaaliya ku jira waxaan leeyahay eh, uma soo socda meeshaas waxaa dhici karta afarta kalena inaanan usoo soconin baa dhici karta inaanan marna usoo soconin baan rajaynayaaba villa soomaaliya maxaa jira haddii aan qayb ka noqdo inaan saxo waxbarashada soomaalida haddaan qayb ka noqdo tarbiyada carruurta iyo anshaxooda iyo kobcintooda haddii aan qayb ka noqdo haddaan qayb ka noqdo u gargaarka dumarka madmuumiinta oo dalka soomaaliya haddaan qayb ka noqdo wax u raadinta dadka fuqarada ah ee oo ilaahay mahaddii aan ku faraxsanahay in kamida ugu yaraan inaan waxaa kasoo shaqeeyey madaxtinimo iga maqan inay jirto ma rumaysni marka waxaaban isleeyahay aniga madax waaba ahaye maxaa iga khaldan oo la iila rabaa meel aan madax saxa maanta joogin
guddoomiyihii jaamacadda muqdisho brofesor cali sheekh axmed abuubakar oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu khadka telefoonka ugu ramiyey wariyaha v o e da nuur xasan bukhaari halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada abuuja ee dalka nigeria ayaa martigelisay kulan cilmi baaris ah oo ku saabsan isbarbardhig lagu sameeyey howlgallada labada urur goboleed ee egaad oo bariga afrika ah iyo ekowas oo galbeedka qaaradda ah xuseen barre aadan ayaa natiijada kulankan ka wareystay maxamed xaaji ingiriis oo ah cilmibaare ka tirsan jaamacadda kings college kana qayb galay shirkani
shirkii cilmi baarista sida caadiga sanadkii mar dhaca marba wadan africa lagu qabto sanadkanna waxaa la keenay oo ka dhacay magaalada abuja ee wadanka nigeria waxaana laga hadlayay qaab dhismeedka iyo qaabka loo dhiso nabad nabadda iyo nabadgelyada qaaradda africa waxaana la isla eegay oo hyd case study ama researchka cilmi baarista la eegayay la qiimeynayay doorkii iyo kaalmihii ay kasoo qaateen nabadhalinta africa labada urur ee ecowas oo ka jira iyo egad oo ka jira geeska africa marka qaabka loo bilaabayo nabad dhalinta waa qaab noocee ah ayaa la isweydiinayay ma hoosa laga soo bilaabaa oo mise koray kasoo deganaysaa marka shirku sidaasuu ahaa marka waxaa yimid oo kasoo qayb galay mutacalimiinta afrikaanka ah ee daraasaysa qaska iyo qalalaasaha qaaradda africa ayaa lagu soo casuumay anigaa marka ka socday soomaaliya yaa soo qabanqaabiyey markaa shirkan
waxaa isugu tegay oo qabanqaabadeeda lahaa machadka qalalaasaha iyo nabad samaynta ee ka jira abuja nigeria iyo machadka daraasaadka guud ahaan qaaradda africa nordic africa institute la yihahda ee ka jira jaamacadda absala sweden iyo macadka cilmi baarista ee new york saddexdaasoo isu tegay ayaa marka qaban qaadiyey
watay maxaa tahay natiijada ka soo baxday
natiijada ugu weyn horta waxay tahay si mushkiladaha iyo colaabaha iyo khilaafaadka afrika ka jira hadda xataa qaarkood ay ka socdaan south sudan iyo meelo kaleba waa in la helaa cilmi baaris si qobto dheer u daraasaysa masiibada iyo mushkilada jirta waxa ay tahay ayadoo marka taa aan la ogaan oo la fahmin ayaa waxaa aada u adag in la ogaado ama hal loo helo dhibaatada jirta marka waxa kasoo baxay waxa u waaweyn cilmi baaris laga soo sameeyey afrika labadan qaybood colaadaha afrikana de waa meelaha ay ugu badan yihiin galbeedka africa iyo geeska africa marka cilmi baaris qodto dheer la keenay lagana bixiyey de recommendations ku saabsan sida wax la yeelayo tallaabada la qaadayo halka laga kacayo meesha loo kacayo iyo meesha laga shinqanayo iyo meesha loo shinqanayo intaba marka taasaa ugu waaweyn waxa waxayna tahayna wax ay ka faaideysan doonaan dadka la yidhaahdo hay-adaha practitionerska kuwa wax fuliya nabadda sameeya ama hagaajiya iyo hogaanada laftirkooda qaaradda africa ka jira
marka la eego bariga africa gaar ahaan soomaaliya maxaa laga soo hadal qaaday ama maxaa laga sheegay
waxa la gudbiyey ee ahayd oo aan anigu keenay cilmi baaris ku saabsan doorka igad ee ka geysanaysa soomaaliya saad la wada socono oo ummaddu ka wada dharagsan tahay igad uma qaabaysna qaab military ah ecowas ay u qaabaysnayd oo kale caqabado badan oo taa hor istaagay in loo qaabeeyo ayaana jiray oo ay ka mid tahay ugu weyn tahay soo horjeedka iska soo horjeedaan wadamada igad dhexdooda tusaale haddaad usii qaadatid oo hoos usii degtid ethoobia iyo eritrea isaysadka ay saystaan waatana la damcay mar in igad loo sameeyo in la abuuro idana la yidhahdo igasam laba kun iyo sideedii oo ay ka suurtageli weysay sayidkas dadka labadan dowladood marka tan laga soo hadal qaaday waxay dee alalaasaha africa kaalinta igad ay ka gelayso ma waxay ku ekaanaysaa un qaab diblomatig ah oo xagga iyo xagga ah mise qaab kalea loo qiimeynaya loo dirsaya shan iyo labaatan sano kadib oo dowlad mid ah oo isku wada dhan wadankii laga laaya kaasina waxa uu ahaa maxamed xaaji ingiriis oo ah cilmibaare ka tirsan jaamacadda kings college waxa uu u waramayay waryahayaga xuseen barre aadan haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii lacagta iyo sarifka suuqyada ee magaalada beledweyne waa kan xasan xuseen dhaqan ee noola socodsiye
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ascaarta miciishadda iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a haddii aan dhinaca miciishadda ku bilaabo saako axad ah magaalada beledweyne qiimaha loorka burka waa lix boqol iyo soddon kun waxay la mid tahay lix iyo labaatan dollar qiimaha loorka bariiska waa toddoba boqoloo kun waxay u dhigantaa toddobaiyo labaatan dollar iyo bar loorka sonkorta waa sagaal boqol iyo afartan kun waxay la mid tahay toddobaiyo soddon dollar iyo bar kartoonka baasada waa laba boqol shan iyo konton kun waxay u dhigantaa toban dollar gasaca caanaha xilwa waa afar iyo labaatan dollar waana saddex boqol iyo lixdan kun kartoonka saliidda waa sagaal iyo toban dollar iyo bar afar boqol shan iyo sagaashan kun ayay u dhigantaa loorka galleyda waa koob iyo labaatan dollar waxay la mid tahay shan boqol iyo soddon kun shan iyo tobanka kilogaram ee caleenta shaaha waa sagaal iyo toban dollar iyo bar afar boqol sagaashan iyo shan kun ayay u dhigantaa jawaanka oomada faskelin afar iyo toban dollar saddex boqol iyo lixdan kun ayay u dhigantaa halka litir ee saliidda macsarada waa hal dollar dhibic sideed waxay la mid tahay shan iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga dhinaca shidaalka barmiilka naaftada waa boqol shan iyo labaatan dollar barmiilka baasiinka waa boqol iyo lixdan dollar iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad boqolka dollar heerka qabashada waa laba milyan shan boqol iyo labaatan kun bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo konton kun xubinteena sicirka maciishadda iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa ha inoo joogo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan inooga soo diray warbixintaasi ku saabsan sicirka iyo sarifka lacagaha ee saaka ee magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysay magaalada washington warbixintaasi ayaan kusoo gabagabanayna baahinteena idaacadadu idinka imaneysay v o a tan iyo kulanta dib waxaan odhanay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.